iyadoo sannadihii ugu dambeeyey guud ahaan dalka ay ku soo badanaysay xaalufinta dhirta taas oo dhibaato ba-an ku haysa deegaanka dadka qaarkeedna ay u arkaan inay ka maarayn karaan noloshooda ayaa waxaa xaalufinta dhirta bulshada kasoo gaartaa isbeddelka cimilada oo saameyn ku yeesha bulshada sida abaaraha baahsan oo dalka kusoo noqnoqda qaar ka mid a aqoon-yahanka ku nool degmada dhoobley ee gobolka jubbada hoose ayaa bulshada degmada dhoobley iyo deegaanada hoos yimaada ugu baaqay ilaalinta dhirta waxa ayna ku bogaadiyeen inay muhiim tahay in bulshadu ay sameeyaan dhirbeeri si deegaanku noqdo mid cagaaran wallaahi run ahaantii waan way jirtaa inay waddankeena kusoo badanayaan xaalufinta dhirka waxyaalaha keeniyana waxaa kamida mataqaanaa baahi baa kamida marka waxaan qabaa dadka in tallaabooyin sharciga laga qaado tallaabada sharci markii laga qaadana dadka mataqaanaa loo sameeyo camal kale ama lagu baraarujiyo waxyaala ay dhirta kaga marmaan sida inay dhulka qabtaan ama beera intay samaystaan wax soo saar ay sameeyaan ama ilo kaleoo dhaqaalo oo kan mid kaga gudbi karaana in la tuso dadku waxay aaminsan yihiin inaysan dhirtaas inay ganacsigeeda uun nolol ahayn inay jirtay aaminsan yihiin marka in la falo dhirta lafteeda in la beero oo midho laga soo saaro ay waxtar yeelato ay midhaheeda intifacsadaan dhaqaale ka sameeyaan lafteeda in la banaan qaba aniga waxaan qabaa bulshada in wacyigeliin dheeraada la siiyo oo muhiimadda dhirka ay leedahay lagu tababaro oo lagu wacyigeliyo si ay uga fogaadaan wax dhirta khatar ku keenaysa maadaama dhirtaan u baahannahay la-aanteed aan noolaan karin marka bulshada waxaan ku wacyigelin lahaa dhirta in la gooyo oo lacag laga sameeyo waxaan kaloon samayn karaa isla iyadii oo dhirkii inaan beero oon lacag ka samayno oo mataqaanaa midho iyo aan iyada ka heli karno waxyaalahaan u baahan nolosha uga baahnayn marka bulshada waxaan ku wacyigelinaa leeyahay dhirta meesha goynteeda lacagaan ka raadin lahayn abuuritaankeeda lacagaan ka raadinno magacayga saddexan waa abdulaahi xasan cabdiraxmaan bulshadayda waxaan u diraya waxaa waaye inay laga shaqeeyo badqabka dhirta ee deegaanka in laga shaqeeyo waa mas-uuliyad qof walba saaran inuu ka shaqeeyo deegaankiisa waa in laga shaqeeyo ugu yaraan laba geed saddex geed afar geed inay qof walba gurigiisa iyo agagaarkiisa waddada xataa marayso inay geedaha lagu beero si bilicda deegaanka loo soo celiyo deegaankana intuu deegaanka kale ka dhir badan yahay xagga roobka xataa waxay sheegayaan quurada inuu roobka xitaa ay muhiim u tahay dhirta inay dhulka dhul roob ku filan hela inuu noqdo marka bulshada aad baan ugu dhiirigelinaynaa inay ka qayb qaataan badqabka dhirta ee deegaanka